qaar ka mid ah khubarada ku takhasusay cilmiga badaha iyo kalluumaysiga ayaa ka warbixiyey caqabadaha badan ee xilligan haysata kalluumaysatada soomaaliyeed dhibaatooyinka ayaa waxaa ka mid ah tayaxumada doomaha iyo qalabka kalluumaysiga iyadoo taasina ay u dheer tahay isgaarsiin la-aan ka jirta gudaha badda taas oo keentay inaan la ogaanin shilalka ka dhaca badda gudaheeda injineer cidriis axmed xasan oo ku takhasusay cilmiga kalluunka iyo badaha ayaa ka warbixiyey dhibaatooyinka ugu badan ee kalluumaystada ka haysta noocyada agabka ay ku shaqeeyaan annaga ka soomaali ahaan doomaheenna waa doomo yaroo toddoba mitir ayay u badan yihiin intooda badan qaarkoodna maba laha motoor waa doomo dabaysha iskaga socdo qaarna motooray leeyihin intooda badan motooray leeyihin marka dhibka jira wuxuu yahay maadaama doomuhu ayna saacado badan badda ku jiri karin oo aynan u adkaysan karin waxay noqonaysaa marka waxa ay soo qabtaan inayna maarata aada u badnayn oo ay maarata dhibaato kala kulmaan waxaa kaloo jiro faktarro kaloo fara badan oo challengeho haysta dadka kalluumaysatada uu ka mid yahay qalabba ma haystaanba sidii maaragtay santuuqmanka oo kalluunka loogu shubo oo barafka wataano baraf kale oo maaragtay kalluunka waxba gaaran waxa la yidhahdaa post harvest fish loss inuu kalluunka uunan kaa hallaabin waxay marka hore u baahan tahay inaad wadato baraf inaad wadato shiidan oo aad kalluunka markaad meel ku shubto oo barafka aad ku shubto meelaha ku riday barafka ku riday marka annaga waxyaalo badan baa naga maqan marka howlahaas oo dhan waa naga maqan yihiin maadaama annagana la yidhaahdo soomaaliya yani xeebteeda waxay leetahay saddex kun iyo saddex boqol iyo soddon kilomitr oo ay noqonayso wadanka labaad markii loo fiiriyo dhul ahaanna wadanka koobaad ay noqonayso madagaskar kaliya ayaa ayaa dherer ahaan naga dheeraysa laakiin ayadana dhul ma qabto marka doomuhu haddii aynan ayaga naftarkooda farsamaysnayn oo aynan meel la seexda iyo meel lagu maarata wax lagu qarsaday aynan lahayn waxay noqonaysaa in inta la taga lasoo noqdo kaliya marka shabaab xunoo la tuuray waxba badan ma soo qabanayso hadday soo qabatana cilladay keenaysaa waxaan kuu sheegayaa annaga magaca kalluunka dadka isticmaalo waa yaryihiin aada u yaryihiin mana dhammo boqolkiiba toban toban iyo shan percentage ma dhamo maaragtay dadka oo isticmaalo inay maaragtay badda ka soo shaqaystaan badanaa badda waxaa jiro dadka xeebaha degan unbaa uun ka waxaysma hadda xoogaa yaroo dad waxaa yimid maarata dooman wataan oo yacni banaanka ka imaaday dooman ma wataan laakiin fikir waxay wataan ahay inay badda ka shaqeeyaan rabaan iyada naftarkeeda marka waxay u baahan tahay yacni laablakac ma rabta badda badda waxay rabtaa cilmi aqoon iyo karti iyo iyo investment in lacag la geliyay rabtaa maarta si kastaba badda soomaaliya ayaa la sheegay inay ku jiraan ilaa lix boqol oo nooc oo kalluun ah kuwaasoo afar boqol oo nooc ay ka mid yihiin kuwa laga ganacsado balse nasiib darro kheyraadkana inta badan ummadda soomaaliyeed ayaa ah kuwa aan ku baraarugsanayn